wasiir aad baad u mahadsan tahay fursada aadna siisay marka hore waxaan doonaya bal inaad si yaro kooban noogu sheegto safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo sacuudiga war-saxaafeed baad soo dirteen in aad la kulanteen mas-uuliyiinta ugu sareysa sacuudiga bal ujeedadaad sacuudiga loo tegay waxay ahayd marka hore si kooban iigu sheeg waa hagaag cabdicasiis ood mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidaad u sheegtay iyo warkii uu hogaaminaya waxaan joognaa dalkan sacuudiga waxayna ka dambeysay martiqaadii madaxweynuhu ka helay boqorka sacuudiga waxaana ujeedadu ay ahayd in laga wada hadlo xirinka labada dal isla markaasna sida aan ka akrisayba aan qiyaastayna ka akrisay oo saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ay soo saartay waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka sacuudiga oo maanta qado weyn u qaaday mas-uuliyiin sare oo sacuudiga ay kasoo galeen iga soomaalidana uu fadhiyo u martiqaaday waxaa kaloo is arkeen amiir kale dhaxalka boqortooyada sacuudiga oo madaxweynaha ku soo booqday qasriga degan yahay ugu yimid oo isagu halkan isku qaabileen wasiirka arrimaha dibadda ayaa kamid ahaa mas-uuliyiinta aan is aragnay waxaa kamid ahaa sanduuqa horumarinta sacuudiga marka mas-uuliyiin fara badan ayaan is aragnay runtina waxay ahayd booqasho xilli ku haboon kusoo aaday si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka sacuudiga iyo iyo boqortooyada markaas soomaalida soomaalida adduunka o dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tegay sacuudigu waxaana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii soomaaliya ee xiisada khaliij ka taagan inuu wax iska bedeleen iyo in kale marka maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas
arrintaas cabdi casiis arrin laga soo gudbay ayay ahayd waxaa hadda laga wada hadlaya waxa weeye waxa soo socda wixii lasoo dhaafay maaha wax laga sheekaysanayay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan dhinacyada iska kaashan karaan dhinacyada sacuudigu gacan laga siin karo boqortooyadan oo dalkana hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalada adag isaga jira horumarka aan isla samayn karno oo gacan laga siin karo sacuudiga ayaan ka wada hadalnay taasna runtii aad iyo aad ayaan isugu fahmnay xiriirka labada dalna usii xoogay marka waxba mawqifkii soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbedel ku yimid ood sacuudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay taas mawduucba ma ahay waa gartay wasiirro waxaa jiray dowladda soomaaliya ka tirsanaa oo sacuudiga booqday markii dowladda soomaaliya go-aanka ay ku dhawaaqday dhexdhexaadnimada sida aan ka helnay xoogtana wasiiradaasi iyo weliba saraakiilka aag dhowaa waxay noo sheegeen sacuudiga wakhtigaasi ay aada uga cadhoodeen go-aanka soomaaliya ay ka qaadatay arinta khaliijka safarkiinan iminka maadaama madaxweynihii meesha tegey madaxdii sacuudiga isla aragteen maxay idinla wadaageen oo ku saabsan mowqifka soomaaliya ka qaadatay iyo aragtidooda ku wajahan mowqifkaas
cabdisalaam cabdicasiis shariirka waa fadhiyey madaxdana waa ka wada hadalnay qaar badan waa fadhiyey qaar kalena madaxweynaha galay oo iska wareysanay wasiirka arrimaha dibadda waqti badan baan isla qaadanay boqorka waan wada fadhinayba intii madaxweynaha wada meesha mawduucu ma ahayn soomaaliya mowqifkeedu muxuu yahay iyo maxaa iska bedelaya iyo ma ahayn mowqifkeedu sacuudiga horey u ogaayeen horaan uga wada hadalnay kulamadeena hore ee muqdisho ka dhacay bay ahaayeen kuwaasi marka mawduuca maanta laga wada hadlaya wuxuu ahaa sidee lasu kaashanaa sidee laysugu soo dhawaadaa sidee looga sii wanaagsanaadaa xiriirkeena awalba xoogga lahaa marka wuxuu ujeestay inuu kaalmeeyo dowladda soomaaliya gacan la siiyo annagu waan ku faraxsannahay dhinacaan iska kaashan karnana waan iska kaashanay waa tahay yuusuf waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba sacuudiga safarkii ugu horreeyey ku tegey ay dowladda sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay laakiin sida wararkan ku helnay ballanqaadkaasi waxaa soo dhex galay mowqifkii soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay sacuudigu ka cadhoodeen iminka ballanqaadkii hore loo ballanqaaday dowladda sacuudigu iminka diyaar mau tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay yabooday soomaaliya siiso cabdicasiis carab iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsaneen sawiradaad ka garan kartaa hadaadan xataa xogtii dhegeysan statementyada meelaha kasoo baxay ayaad ka garan kartaa waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalna ay bilowdaan oo aan wakti fog ahayn marka waxa weeye sida aan kugu sheeg u qaadataan jecelahay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyadas kala duwan ayaa laga wada hadlay isfahan qurux badan ayuuna ku dhammaaday martiqaadkii iyo ra'yigana waxaa lahaa boqortooyada sacuudiga marka xiriirkeenu maaha wax maalinliga kusaabsan maaha waa tahay waxaad war-saxaafadeedkaad soo dirteen ku qorteen in madaxdu ay ka wada hadleen arrimaha mandiqada ka taagan mandiqadana dabcan waxaa jirta xiisad u dhexaysa isbahaysigan sacuudiga iyo imaaraadku ay hogaaminayaan iyo qatar oo dhinaca soomaaliyana waan ognahay mowqifkiina sidaad sheegtay inaad weli ku adkaysanaysaan maxaad ka tirahdeen xiisadaasi sacuudiga iyo imaaraadkii oo isku dhinaca iyo qatar oo dhinaca kalaa
annagu xog iyo ayaan isweydaarsanayna maahane maxaad mawqifyo iyo mawqifyo cusub oo la qaadanayay lagama wada hadlaynin waana ereygaas waa dhowr jeer lagu soo celisay laakiin waxaan malaynaya hadalkay inuu cad yahay su-aashu waxay tahay maxaad ka wada hadashay waxaan ka wada hadlay iskaashiga labada dal waxaan ka wada hadlay horumarinta xiriirka labada dal waxaan ka wada hadlay xoojinta labada dal xiriirkooda marka dhinacyadaas ayaa wadahadalkeenu ahaa kulligoodna runtii islaam wanaagsan inuu ku dhammaaday hadda waktiga ayaana sheegi doona islaamkaas maaragtay marka ficil loo bedelo wakti aan fogeyn waa tahay dhinaca soomaaliya haddaan kaa weydiiyo kolley madaxweynihii baad la socotaa soomaaliyana maalmihii dhowrkii cishe lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan khaliijka ka taagan oo maamul goboleedyo ayuu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dowladdii soomaaliya iyadoo mowqifkeedu way ku celisay toddobaadkii hore maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dowladda xiisadda arintan khaliijka ka taagan saamayntay soomaaliya ku abuurtay
waxaan dhihi karaa saas cabdilcasiis horta cadooyinkan ugu dambeeyey ee hadda cadaade iyo arrimahaas iyo annagu aan soo marnayn mas-uuliintii dalka joogay ayaana ama ku howlan sidii nabadda loo ilaalin lahaa sidii sharciga loo ilaalin lahaa sidii isfahm dadka looga dhex abuuri lahaa xildhibaano baarlamaan ka tirsan ayaa tegey marka dhankaas waxa weeye arrimahaas hadda ugu dambeeyey ma rabo inaan dhex galo oo xogtoodii ay iga kala dhiman tahay laakiin laga yaaba inay kala dhiman tahay dhowr madaxweyne ayaa jira dhawaanahan oo ku dhawaaqay mowqif siyaasad ah oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo ka duwan midda dowladda federaalka wax qarsoodiya maaha wax la qarin karna maaha laakiin waxaa jira duulka sharciyad iyo nidaam baa jira dowladda federaalka waa la yaqaanaa howlkeedu waxay tahay dastuur ayaa wadanku lagu shaqeeyaa qof walba xilka uu hayo mas-uuliyaddiisa dastuurkaas ayay ku caddahay marka mas-uuliyadda federaalka ayaa ah in maaragtay arrimaha dibadda ay tahay dowladda federaalka ah waxa ay maamusho ama arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya ma aha waxa weeye in la wada tashado in tala la keeno in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aanu aad loogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba la hayo dowladda federaalka si sharciya iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu raba heshiis la galo ama dowladdu raba dagaalku qaado haddii markaa ma nihin taas waxay ila tahay inaan ku caqli celino dastuurkeena u hogaansana waa tay laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war-saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha kasii baxayso oo walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa eedaynta iyagu idiin soo jeedinayna faragelinta maxaad ka odhan lahaydeen
cabdicasiis annagu dastuurka maanaan jebin haddii la keeno cadayna markaas annaga hadalka leh laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa weeye maxaa laysku hayaa yaabka ishahaya waxay tahaya madaxweyne dowlad goboleed inta baxay caasimad kala booqday kasoo horjeeda markaas waxa weeye xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweyneyaasha gobolada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya dagaalkooda ka taliya dowladda federaalka la-aantood aanay socon karin u dhega lugul tala ka dhegaysanaysa haddii wax qaldayihin in la saxa diyaar u ah oo ka wada hadlaan laakiin mas-uuliyadda nasaarini ma ahan xilligii waa laga soo gudbay maxaa la yidhaahdaa mas-uul kasta uu siduu rabo u hadli jiray waxaan samaysanay dowlad waxaan samaysanay dastuur dastuurkaas ayaan ku kala baxnaa waxaan leenahay maxkamado marka waxay la tahay dowlad goboleedyadu iyagoo mas-uuliyadooda leh iyagoo sharaftooda leh inay dowladooda federaalka ah oo ay saaxiibada yihiin oo ay wada shaqeeyaan oo ay ka tirsan yihiin wixii talo ah iyo wixii dhaliil ah laysu soo jeediyo ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba marka ka dhegeysano waxaan malanaya in laga qurux badan yahay taas sharciyada iyo shacabka soomaaliyeed ayaan u keenaya waata ugu dambayn marka maxaa dowladda u qorshaysan mar haddii maamul goboleedyadii ay dowladdii ku eedaynayaan inay faragelinayso oo maamulladoodii ay duminayso kana shaqaynayso sidii loo dumin lahaa haddii la kala aragti duwanaaday iminka xaalku muxuu noqonaya madaxweyne farmaajo ad ag joogtaa maxaa u qorshaysan madaxweynaha markuu soomaaliya ku noqdo
madaxweynaha ma ag jooga mas-uuliyiinta dalkan ka mid ahay madaxweynahana waa madaxweynaheeni oo dalkao dhan wafdigii madaxweynahaad la socotaabaan ka wada waxa weeye cabdi casi dalkan hal isteerin ayuu leeyahay hal hogaamiye ayuu leeyahay in lix madaxweyne iyo toddoba madaxweyne isteerinka isla hayaan ma aha in nin waliba ra'yigiisa ama danihiisa uu fiiriyo ma ahan doorashaa dhacday doorashaa dhici doonta taasaa lagu kala baxaa xukuumadaa jirta baarlamaanaa jira la xisaabtamaya waxaa jira aqal sare oo dowlad goboleedyadu iyagu keeneen oo lagu soo doortay halkaas marka si nidaam iyo sharciyad iyo dowlad iyo hal madaxweyne iyo hal dowlad iyo iyo intaasoo stakeholder ama maaragtay dadka wax ku leh qaranka oo mas-uuliyadda qayb ka haya ra'yigooda anigu hadda xukuumad ayaan ka tirsanahay halkan ayaa jooga hadday go-aan gaarto sharciga noo yaalla waxa weye inaan go-aankaas ku shaqeeyo haddaan xataa codka dhiiban oo aanan jirin anoo fadhiyo codka haddaan diidanahay oon diido waxaan ku kasbanahay inaan ka shaqeeyo ama aan ku shaqeeyo go-aankii xukuumaddu qaadatay amaan iscasilo oo markaa kadib aan cambaareeyo wixii ay ay sameeyeen laakiin haddii nin walba aniga waxay ila tahay yidhaahdo waxay ila tahay kuma soconayso sharcigu yahay iyo waxa qofka awoodiisu tahay ayay ku soconaysaa waa tahay aad baad umahadsan tahay mudane yuusuf garaad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo khadka iskaabka iigu warramaya isagoo ku sugan dalka boqortooyada sacuudi arabiya yuusuf aad baan kaaga mahad celinaya waktigaada